lakin waa xadiidkii hore un daraf kamid ah so xaafid ibn xajarba fatxulbaari marka uu qabanayo uu kuba yidhaaho xadiis gaara maaho dee barhkood rag kalena saasay afraadii muslim ugaba dhigeen oo bal matalan aanay ku darin axaadiisii muttafaq ahayde bal waa arrin ku sugan oo waxaan leenahay waa xadiidkii xalay aynu soo maray un qeyb kaba mid ah taasba wey ama riwaayo uu leeyahay arrinta labaad saciid ibn اlxaris ibn اlmucalla ayaa caawa inoogu sugan halkan waa ninka ibn cumar kaba warinaya inta kale waa dad aan soo aragnay xalay ninkaasi uu ku sugnaa saciid ibn اlxaris keliya lakin ayad alansaariye bal waa ninkan waxaana ay culimadu dee kutubta taraajimta inoogu sugan waa nin markaasi qaadino ahaaba oo taabiciintii dhexe kamid oo ansaare in la yidhaaho saciid ibn اlxaris ibn abi saciid ibn اlmucalla oo marka haddii taa la yidhaaho riwaayadan imakaan hayna caawe saciid ibn اlxaris ibn اlmucalla wuxuu noqonaya xarisin loo tiiriyey awowgii oo de wuxuu ah xaris ibn abi saciid ibn اlmucalla oo mucalluhu xaris awowgii buu noqonaya waa sida dee kutubu taraajimna inoogaba sugan ama ibn اlmucalla ka ha yidhaaheen ama ibn abi اlmucalla haba yidhaaheen bal markaa waa nin keliyaan leenahay haddii labada xadiis aan kala tirino oon laba xadiis aan kaba dhigna saa labada raqamna muslim labadan xadiis buu ku yeelanayaa haddaan xadiis keliya ka dhigno kana riwaayo labaad oo xadiiskii leeyahay aan kaba dhignana saciidkani bukhaari ha kaba wariyo waxoo de waa labada kitaabba waa nin kuba suganoo siqe laakiin muslim xadiiskan uu ku yeelan haddii aan mid keliya kasoo qaadno waa adigu ninkan taabiciga wuxuu uhi cabdullahi ibn cumar anahu qaal kunaa waxaanu ayn juluusan kuwa fadhiya maca rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisaanu fadhinay id waqtigaa jaaa waxa yimi jaa'ahu u yimi rasuulki ilaahay rajulu nin min alansaari ansaar kamid ah oo fasallama calayhi rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh ayuu salaamay uma adbara alansaariyu markii salaamtii dabadeed ninkii uu iska noqday oo uu daba jeediyeyba oo dee adigu uu laabmay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi yaa akha alansaari ansaar walaalkoodow kale waa cibaaro dee la isticmaalo axaadiisa waatan kuba timi in dee iyadoo hadaladii kale carbeedna waabay kuba timi xadiis kale kitaabka mar damba kuba iman doono waxa weya imaam nawina riyadkiisa baabka karaamaadka awliyada u dhigtay uu soo naqlinaya oo arrin dee waxa weya qoyskii abi bakar kuba tacalluqsanayd ya ukta bani firasin ayuu haweenaydiisii kuba yidhi abubakar ayaa xadiiska kuba sugnay waana xadiiste kitaabkan ba inooguba sugan markaa waxaa macnuuna yahay un ya waaxida min haula ama min hadihi ama min alansaar waa dee ninkan ansaar kaba mid ahow ayaa macnuu noqonaya ya akha alansaari kayfa seeba akii sacd bnu cubaadata walaalkay sacad bnu cubaada bal ka waran xaalkiisu seebuu yahay waayo sacad waa xanuunsanayey xalayna casharkii waati aan kuba soo aragnay rasuulku inuu ibnu cumar baa inoo warinayay intuu sacad booqday rasuulkii ilaahay uu soo booqday isagoo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacd ibnu abi waqaas iyo cabdillahi ibnu mascuud ibnu cumarna markaa waa la socday halkan ciddii ay ahaayeen iyo intii inooguma sugna magacyadoodii xalaytaa tasmiyada aan soo aragnay inay soo booqdeen oo rasuulkii ilaahay dee hadaladiisii iyo inuu ilmeeyey iyo waati aynu xalay soo ogaanay isagii buu weydiinayu yihi bal ka waran seebaa sacad ibnu cubaadata xaaladiisu ay tahay qurdubi baa wuxuu idhahaa waa sharaxa muslim kolley qurdubiyadna hataa labada nin ee aada u shuhroobay dee rag badan bayna nisbada laba magaalo weyn oo culimo aad iyo aada u badan ay kaba soo baxdo qarniyo badanna magaalo islaam oo magaalo cilmiya oo dee ahaydba caasimadii bilaadaas ahayd andalus be laakiin labadan dee nisbadoodu ay aada u shuhroowday waa ninkan mufasirka ah iyo ninkan isaga muslim sharxeed oo muslim sharaxiisan aad wax looga soo naqliya ana in badan anuba laabmo maaha kitaabka oo dhan muu sharxin ee kitaabka u ikhtisaariyey saa daraaddeed oo asaniidaya waa gooye waa ikhtisaariyo axaadiista baabka qeyb unbuu kaba qaataayo kitaab waa kitaab mukhtasar saxiixu muslim ah waa ikhtisaar ikhtisaarkiisii buu sharxay sharax dee heer sare ah oo aada u qayimo sharaxa magaciisiiyo almufhim la yidhaaho waa sharaxiisaas oo dee kol waa dheeryahay lakin dee axaadiisii kitaabka oo dhan kama wada helayso waa kitaab mukhtasara mukhtasarkiisii baa sharax uu yahay waana shuruuxda muslim buu kaba mid yahay ee muhimka ah ayaa wuxuu yidhaha wuxuu xadiidku daliil u yahayba calىa xusn atacaahud wa tafaqud اaxwaal oo bal rasuulka ilaahi waa tacaahudkiisii fiicnaa ka warhayntii oo asxaabtiisa ka warhaye xaaladooda uu laba socday haddii uu waayo ay uba iman waayaan ama uu dee arki waayo uu dadka weydiinaye uu warsanayey bal taas oo kale cibaaradanna waa kan weliba uu isticmaalay waa lutfiga iyo dabecsanida iyo ay kuba sugantay kayfa akhi sacd bnu cibaadata faqaala ninkii wuxuu ihi saalixun huwa saalixun waa fiican yahay oo waxaa la rajaynayaa inuu bogsado oo waa ladan yahay faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man yacuuduhu yaa soo booqanaya minkum xaalu idinka idinka mid yahay rasuulka ilaahay wuu booqanaya dadkiina bal yaa diyaar u ah yuu leeyahay inuu iraaco oo uu soo booqdo sacd ibnu cibaadata faqaama ibnu cumar baa wuxuu yihi uu kacay rasuulkii ilaahay wa qumnaa macahu anaguna isaga maciisii baan kacno dee hadday bal xaal xadiid keliya aan gaba dhigno si ay xaafid iyo raajax yeelayaan mar dhowr baa inoo magacownaa saddex saxaabiyo waaweyn oo laba ay dee tobankii jannada loogu bishaareeyey ay kaba mid yihiin iyo ibnu cumar iyaba oo dee raawigi ahayo dee dad kalena way joogeen markaase waa intii ugu muuqasho badnayd haddaan laba waaqacaba kala noqon laba xadiis laga dhigin si ay barhkood ku tegayaan wa naxnu walxaal naxnu anagu bidcata cashara dhowr iyo toban aan nahay kale bidcadna saddex ilaa sagaal inta udhexaysa dhowr inta aan idhaahno ayay dee qolooyinkan culimada luqadu ay intooda badan ay ku fasiraan weeye ee kuwa afar ilaa sagaal idhaahaana waaba jira waxaanay dee culimada luqada ay dee bacdigood ama ay raajax yeelaan marka ay saddex ilaa sagaal tahay inay cadad murakaba sanoo kale u gelin ama toban wax ka sarreeya ee dee wixii toban ka hooseeya ay gasho mudakar iyo muanasba si keliya loo wada isticmaalaa bay dhahaan oo dee bidcu rijaalin iyo bidcu niswatin baa la odhanayaa ta lama geliyo oo bidcatu dee halkii cadadka waa kan qiyaaska khilaafsan oo dee suurooyin kala duwan uu leeyahay marka uu muanas macduudku yahayna la tadkiiriyo marka uu mudakar macduudku yahayna isaga la ta'niisiyo marka halkan taasi ma imanayse si keliya loo wada isticmaalaya bidcu rijaalin iyo bidcu niswatin isagoo ta' lahayn laakiin markan uu toban ilaa dee labaatan intan udhexaysa gelayu toban wax ka sarreeya yahay markaas ba ay yidhaahaan dee si qiyaaskii cadad lahaan jiray oo ah bal masalan in dee muanaska maciisana la tadkiiriyo mudakarka maciisana la ta'niisiyo bar taas baa imadaysa si cadadkalaba ahaa waxaanay culimada dee qolooyinkan halkan dabdiya luqada ay qaybo kamida ay iyagu raajax yeelaanba wixii labaatan ka badan inaan laba isticmaalayno bidcatun wacishruun walow barhkood taa ay sugaan oo dee lana arko laakiin waxay leeyihin ba markaa cishriin wixii ka sarreeyana looma isticmaalo bal waa lafdigan bidc ee bacduna way kasirsan tahay wuxuu yidhi haddaba dhowr iyo toban baan ahayn ma calaynaa korka naga ma ahayn nicaalun kabo waa la kaba la-aa walaa khifaafun khufafna maanaan gashanayn oo wax adigu lugaha ugu jiray ama kab ha noqoto ama khuf ha noqotee muu jirin wala qalanisu jamcu qalanus qalansuwa waa wixii madaxa la gashanayay sida koofiyadahood adigu taas oo kale taasna korka iyaga may ahayn walaa qumus e waa kii isagu maro keliya un guntan ama kii malaa dusha wax ka huwan mooye qamiisyo aanu xidhnayna may jirinoo waa xaaladii bal markaa kollay in dee waktiyada horena dhaqaaluhuna aada buu isagaba badnaa kitaabu salaadna waa ta aan kusoo maray dee dadka qaar inaani xataa maradoodii markay u gaadi weyday inay luqunta kuba soo xidhaan guntanayay dumarkii la odhanayay ha toosina sujuudda ha kasoo toosinaya ilaahay raggu hagaag u fadhiistaanne meel bay ku wada tukanayeen oo way ka dambeeyeen un oo bal markaa waa zuhdigii adduunyo yaraysiga ay jaanibkaa yaraysanayeen ee fuduushoodii aanay uba ihtimaamayn fakhira libaas iyo ama dee xaaladoodii taas jirtayba weeye waa waktiya dee sidii laba ahaaba weeye rasuulkii ilaahay iyo saxaaba marka xataa rasuulka ilaahay kamuu soo reebin oo ciddan dee kabala-aanta ku socotay isagii kamuu soo reebin xraaqi alfiyadiisan wuxuu leeyahay siirada ee kollay alfiyadiisan musalaxa waan aragnay alfiye qariibka qur'aanka ana waa leeyahay alfiyo siira ayuu leeyahay oo aada u fiican oo dee imikana si fiican loo dabdiyo daarulmanhaaj ay madbacaysay oo ama sharaxyadeeda qaarkoodna way sharxan tahay ay madbacaysayiin sida sharaxa munaawiya oo madbacaysayiin hayaa muxuha yamshi bilaa kufin walaa naclin ilaa ciyaadati lmariidi xawlahu lmala waa xadiiskan buu kole ishaarayo yamshi bilaa naclin walaa kufin ilaa ciyaadati lmariidi rasuulku sheegay kaba hadlayna ma qaybta ama dee ciwaanka libaaska markuu ka hadlayo rasuulka ilaahay dikru libaas adigu baabkaas ilaa xawlahu lmala iyadoo lalaba socdo ayuu isagoon kabo iyo kufna gashanayn baabu ilaa ciyaadati lmariidi u soconayen nawiba halkan wuxuu leyahy wafihi jawaasulmashi xaafiyan kale malaa wax jawaasiya halka la yidhaha ruuxu haddaan uhayn ba waa banaantay waa banaan iyo ma banaano malaa soo qaadkeed ba meesha may ole waa xaaladoodii dee ay kuba sugnaayeen iyo say ahaayeen iyo bal haddana dadka iyadoo ay markaas dee jihad adigu ay ahayd dadkaa diintii nashrinaya faafinaya diintiiba asaaskii uba taagaya haddana xaaladood say ahayd ayaa inooguba suganaya lakin halkan jawaabtii jawaas al-aan inay lama odhanayo haddii kale dee ma banaano imika muqaabilkeed ma soo gelayso ruuxi kii haya bal waxa weeyaan aan haysanba waa iskaga soconaya bal masalan taas aba waa siduu kaba cabiray waciyaati imaam alcaalim almarida maa almarida maca asxaabi marka wuxuu yihi nabshi xaal aan soconayno fi tilka sibaaki meelaha caraseesha ah aanu soconayno sibak jamcu sabaka de sabikatin oo sabakaat lagu jamciyo sida kelima kalimaatna waaba iyadana luqada inoogu sugantee waa dhulkan dee muluuxadu sida dhulkan jaanka lehe muluxada iyo midixdiiyo xas ay kaba kor noqonaysa ama muluxada le iyo taas ba sibaaka la yidhaahaa haddaba dhulka caynkaas oo dee waxa weeyaan ayaanu kaba la-aanba kuba soconay buu leeyahay xataa ji'naahu ilaanu halkii dee daartoodii iyo halkii guryahoodu ay ahayn reer bani saacida aanu nimi fastakhara qowmuhu qowmkiisii baa dib u joogsaday min xawliha reerihiisii oo dee markii hore waa odaygii reerkaba waa sayid lkhasraj waa lala joogay ee rasuulka ilaahay iyo markay ciddii la socotay arkeen bay u baneeyeen si ay meel ay dee ay isagii ugu soo dhawaadaan oo dhinaciisiia oo ay joogsadaan ay u helaan oo dadkiibaa hareerihiisii ka durkay xataa danaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulka ilaahay soo dhawaaday iyo wa asxaabuhu aladiina macahu asxaabtiisii isaga maciisa ahayd oo isagii dul yimaadeen bal umuuro kaleo ku tacalluqsanna xadiidka waa ti aynu xalay soo aragnay oo bal matala markaan leenahay waaba xadiis keliya markii rasuulka ilaahay ilmeeyey ee ay dadkii la weydiiyey ee u yihi alaa tasmacuna in allaha laa yucadibu bidamci cayn walaa bixusni اlqalb walakin yucadibu bihada aw yarxam isagoo carabkiisii ishaaraya taas waa ta aynu xalay soo aragnay baabun fi الصabr calى اmuصibati cinda صadmati اlأulى wuxuu ubaabaysanya kolle waxaan filaya ciyaado intaa wax ka duwan oo axaadiisii dee tarkiibka iyo fadliga ay leed iyo waa meelo kale oo kitaabka ah iyo dee kutubta kalena waata kuba sugan imika halkan bal waa ciyaadadii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh saas oo waxa weeya dee umuurahaas imaamkii iyo madaxdii iyo in dadkii asxaabtoodaha ay booqdaan marka ay xanuunsanayaan iyo bal umuuraha iyo xadiidka inooguba sugan iyo xaaladii bal muslimiintu ay ahaayeen waktigii hore ay kuba sugnaayeen intaan futuuxaadku bilaamin iyo bal waxyaale dee zuhudgoodii iyo inaanay fakira libas iyo umuuraha uba aaba yeeleen dan kaba gelahayn iyo taas xadiidka waa taa inooguba sugane bal wuxuu baabaysan yahay fi sabri cala lmusiibati cinda sadmati اlulaa sabirkii laguba sabrayey musiibada marka ugu horeysa ay musiibadu dhacdo ruuxa ay dee kuba dhacdo oo xadiidka lafdigu inooguba iman doonaa sadmada markaasaan sharxi doonaan xadaثna mحamed iبn bashاr الcabdiy qala xadaثna mحamed yaعni بn jعfar qala xadaثna shucbat can haabit qala anahu qaal samictu anas bna maliki yaqul bal dadku waa dadkii kitaabkaba kuba badnaa haabitna marka damba buu inoo iman doonaa haabit ibn aslam waa albunani waa ninkaa dee shahiirke sanado aada u badan anas laazimay la joogay caabidka ahaa siqadana ahaa ninkaas baa wuxuu yihi anas ibnu malik baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi asabru sabirku macnaa waa sabirka kaamilkaa maxmuudkaa ajriga badan uu kaba ratimayaa waa cinda sadmati waa sadmada waa kedada iyo dhicitaanka alulaa hore musiibadu marka ay dhacdo hore sabirka la sabro weeye macnaha sabirka maxmuudka ah ruuxuna ajri badan uu kuba helayo ilaahayna dee uu yihi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab sabirka caynkaasi waa marka ugu horeysa ruuxa musiibadu ay kuba dhacdo sabirka la sabro kaas weeyaan oo dee kaasaa sabira ama marka dambe ayaa ma kasoo wareegaan ee uu iska iloobay wixii oo imakaba dee masaa'ibtii hore aanay kuba dhicini ma jirta iyo geeridii kuba timi waa ilowsan yahay ruuxu marka ugu horeeye waxaana kuba yimaadaan ruuxii adkaysta istirjaacii aynu soo marnay laba yimaada taas ayaa ah sabirka maxbuudka ah sabirka ajriga badan leh ee ajriga badani kaba ratimayo ama wixii intaa ka dambeeya ee ruux kastaaba waa iska sabraya waa ila uu iloobay una maaha sabir inuu sabray asadmana waxa weeye waa laba shay oo adag isku dhacooda ay iskuba dhacaan baa la yidhaahaa sadmo lagaba cabira marka macnuhuna waa marka ugu horeeye ee musiibadu ruuxan ay kusoo kedisay asiibtay kuba dhacdo sabirka uu sabro kaas baa sabirkii maxmuudka ahaa ee ajriga badani kaba ratimaye uu yahay وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna cثman بن cمر qال أخbarna شhuعبة عan hاbت الbunaniي عan أنس بn mالك أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم أtىa عlى امرأة wa xadiiثkii hore un lakiin intii hore intii marfuuc ahayd ee xadiidka inoogu sugnaa xadiidku sabab buu lahaayoo sababtii baa halkan inooguba sugan ama qisa xadiidka la socotay riwaayada dambe shucbana markii horeba oo kuba sugnaaye taa hore gundar ama moxamed ibnu jacfar baa kaba warinayay imikana cuثmaan ibnu cumar ayaaba isagu kaba warinaya xadiidka sheekha muslimna markii hore moxamed ibnu bashaar buu ahaa kan dambena waa moxamed ibnu musana waa laba nin oo labaduba dee raggii waaweynaa ee raggan umuhaadkinaina ay wax ka wada wariyeen isku sanadna way dhinteen bal de maxay kaba cabiri jirkaana ka farasay rihaan sia laba faras oo la tartansiinayo laleeyahay keebaa badna oo kale ayaa waktina ay wada dhinteen laba nooc caalim ay ahaayeenba ee raggan lixda ana u wada sheekha labadooduba wuxuu yihi markaa anas ibnu malik ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ataa cala imra'atin haweeney buu maray haweeneydaasoo tabkii ooyeysa calaa sabiyin ilmo lahaa iyada usugnaaday ilmo yar baa dhintay markaasay ooyeysay xadiidka daruuqdiisa sida inooguba timina dee dariiq baana inoo dambeeya waxay ahayd qabri agtii bay kuba sugnayd oo ilmahan yar waa la aasay qabrigiisii bay ag joogtay markaasay halkaasay ooyeysay rasuulka ilaahina wuu soo maray faqaala laha wuxuu ku yihi itaqi llaha ilaahay ka cabso oo wasbiri adkayso oo sabir buu ku yihi faqaalat haweeneydii baa waxay tidhi rasuulka ilaahay inuu yahay may garanayne wamaa tubaali dan kama gelaysid oo uma aaba yeelaysid bimusiibati musiibadayda macnaa waxay helay kuma helin musiibaa igu dhacday musiibadaydiina adigu ee waadiaasoo waxba kaama saaran oo dan kama gelayso saasaad hadalka ii tidhi taas baa waxa weeye xadiidkani waa xadiid bukhaariya muslim ay wariyeen bukhaari riwaayaadkiisa mid kamide maxay ahayd inay tidhi ilayka cani lam tusib bimusiibati kale laftigiina weyno riyaad kusoo naqlina iga tago iga fogo waye ilayka waa ismu ficil iga dheerow tanaxa cani lam tusib bimusiibati waxa i helay adiga kumay helin waa laftiga waa xadiidkan une lakin waa laftigii bukhaari bal lafti kalena waaba lahaayo ilayka cani fainaka khilwn can musiibati ama min musiibati waad ka maran tahay adigu musiibadayda musiibadayda adigu waad ka maran tahay iyadna waa lafti bukhaari muslimna waan arki doonaa alfaadiisi wama tubaali bimusiibati falama dahaba markii uu tegey ayaa qiila laha lagu yihi inahu rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ruuxan ama ninkan de aad saa ula hadashayba ama dee taasi waa rasuulkii ilaahay faakadahaa waxa qabtay mislulmowti geeri oo kale macnaa naxdin aad iyo aad u weyn iyo karbi iyo shiddo weyn oo dhimasho oo kale ah ayaa dee hadalka ay rasuulka ilaahay ugu jawaabtay iyadoo aada uga naxday ayaa qabtay faatat baabahu ictidaar iyadoo doonaysa inay rasuulka ilaahay u cudur daarato ayay kaninkii rasuulka ilaahay timi falam tajid may helin calaa baabihi albaabkiisii bawaabiina dad xaarisiina ama gaardiyaana oo kadinkiisa ilaalinaya oo xujaab oo dadka ka celinaya oo dee ninka iyagu sii daaya anuuna u geli karo si dee boqorada kale iyo madaxdu ay arrintoodu ahayd may helin oo dee halkana markaa waa kaa keligiibu iskaba socday oo haddii hareerihiisa la ordayo oo la daba socdo oo taas oo kale waxa weeyaan way dareemi lahayd be waa kaa iskaba socday oo markaa horena ubahadii ama dee madaahirtii ay lahaan jirtay dadka boqorada iyo waxyaalahaasi in la dhinac ordo oo lala socdo oo hareeraa lagaga jiro tii kumay arago markaa dareenkaasi muu gelinba markii dambe kadinka tagtayna iyadoo dee sta tasawuraysay saa ay ku taqaanay dadka kale ama xaaladoodu ay ahayd ayuun bay aragtay albaabkiisiba inaanay cidi joogin faqaalat waxay tidhi rasuulki ilaahay markay la kulantay yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow lam acrifka kumaan garan oo markaan hadalkaa kuulaha kumaan garanayn bay tidhi faqaala rasuulka ilahi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu alayh dee inayadii muu dhibsan wax kamuu soo qaadin marka waa de hadalkaa waxba taasi wax dhiba oo de markaa isaga ma u dhibsaday may jirin muxuu u sheegay uun arrinkaa de inay taas inama sabru sabirka maxmuudki inamadna adaatu xasri we waa sabirka kaamilka taamka maxmuudka ajriga badani uu kaba ratimaya cinda awali sadmatin waa sadmo ama asiibida ta ugu horeysa ee musiibada ruuxa marka ugu horeysa ku dhacdo asiibto sabirka la sabra ayuu yahay sabirkan dee maxmuudka ajriga lagu helaya aw qaala wuxuu yihi cinda awali sadmati waa iyadoo dee midna waa macrifa midna waa nakira waa sadmada musiibada dirowgeed iyo marka ugu horeysa ruuxa ay kuba timaado taasun baaba sabirka maxmuudkii yahay xadiidka waxaana inoogu sugan buu leyahay sheekh khaasatan haweeney shanigeed bal rasuulka ilahi horta tawaaduci waa inoogu sugan yahay waa tan oo waxa weeyaan keligii buu iskaba socday oo walow malaa dee dad kale oo meesha ka dhawaayi jireen waana dadkan u sheego oo riwaayaadka qaarkoodna fadl ibnu cabaas inuu dee markii dambe uu ku yihi muxuu rasuulka ilaahi ku yihi oy tidhi maan garanaynbo taasoo waa rasuulka ilaahi inuu yihi u ahaayo taas baa dee riwaayaadka inooguba yimi bal adigu rasuulka ilaahi tawaaduciisii bal ama ha noqoto markaa hore socodkiisiiyo xaaladiisa waana sidii laguma yaqaanay ama ha noqoto dee marka dambe gurigiisiyo inaanu xujaab iyo bawaab iyo waxbaba aanu lahayn waxaana uu nawowi leeyahay halkan waxaana xadiidka inoogu sugan imaamkii iyo qaadigii iyo haddaanay u baahan de haddii loo baahdo oo maslaxa ay taas kuba sugan tahay iyada markaasin waaba dee halkeeda waaba wax la eegi karo lakiin haddaan loo baahan inaanay yeelan bawaab yeelan iyo cid halkaa kadinka taagan taas baaba adu waxa weeye markaan de ama xaalo amni ama wax kalaba aan loogu baahan taasi inay haboon tahay ba xadiidka inooguma sugan ee xaaladeedna waxaa kusugan ba dadkii ahlu fadligaha buu leeyahy idaa sa'ala insaanu adabahu maca haduu ruuxu aanu sii dee adabtii ay ahayd in lagulaba dhaqmo aanu kulaba dhaqmin oo waxaan adabtii ahaynba uu dee kulaba dhaqmo inuu u cudur daarto bal taas oo kale waxaa kaloo uu leeyahay halkan waa arrin luqoo dee mufiida uu sheekhu inoo faa'iideynaye lafdiga xadiidka waxaa ku yimi wama tubaali bimusiibati anaa ficilka dabadi ismiga ka dambeeya badii xarfu jarka ayd baa gashay marka waxaan u leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala waxaa kaloo iyadna banaan halkan in laba yidhaaho in wama tubaalihi musiibati oo ba'da la gooyo waxaa xadiidku inoo caddaynayaa buu leeyahay inay dee banaan tahay bay inay meelahan gasho oo qolooyin baa sheegtay inaanay ba'da halkan in la geliyaa aanay banaanayn luqa ahaan banaaneyn oo la odhanayo in maa baalaytu kada ama halkan oo kale ma tubaari musiibati un ay ahayd in sida sawaabti lakin wuxuu leeyahay xadiidkan labada xaalama way banaantay axaadiisana taasi way kusoo noqnoqotay inkaar suuradan la inkiraana waa kalad un bal markaa waxa weeyaan labada xaalaba shay banaan weeye waana faa'iido sheekhu inoo faa'iideynaya halkaa inoogu waa fawaidiisa badan kitaabka sharaxiisa ha koobnaado meelo lakin de had iyo goor waa cibaaraadkiisa iyo inta uu kaba hadlaa wax weyn oo muhim ah وxadثna yaحyى بن xabيb بن الxاriثy qال xadثna khالd yعnي بن الxاriث x وxadثna cقبة بن مkrم الcamiي qال xadثna cabdالملك بن cمri x وxadثnي أحمد بن إبراhيم الdwرقي qال xadثna عبدالصمد qalوا جaميعا bal mati inooma soo socday yaroo lafti yara mooyaan oo ziyaada mooye lakiin waa xadiidkii horeynu soo maray qaaluu jamiicanna unba u muhima ina garataan dee qolooyinkan qowl ka leh waxa weeye waana qolooyinka iyagu dee shucbe asxaabtiisii ama xertiisii ahayd weeye waayo xadiisku waa xadiis shucbe markii hore waxaan soo aragnay cusmaan ibnu cumar nin la yidhaaha ayaa ka warinayay markii ka horeysayna maxamed ibnu jacfar imanka halkana waa inahan xa'da ka horeyso mar waa khalid ibnu lxaris kolle waa cabdilmalik ibnu camrin cabdilmalik ibnu cumayr caaw waa inoogu jiraa waa laba nin oo kala horeeya mina waa atbaacu taabiciinta mina waa taabici kan cabdilmalik ibnu camrin oo abucaamir alcaqadi weeye aynu marar horeba soo aragnay kaa kalena waa nin aynu soo aragnay lakin ibnu cumayr weeyo isaga waa nin aada uga horeeya ninkan marka ugu dambeeyana waa cabdisamed ibnu cabdilwaris saddexdoodaas baa maxay yidhaaheen xadaanaa shucbatu bihada isnaadi oo waa shucba intii ka dambayso thaabit lbunani can anas naxwi xadiisi cusmaan bni cumara cusmaan ibni cumar xadiidkiisii waa kii inoogu dambeeyey buu ku dhow yiina axaadiisoodu biqisati isagoo qisadiina yaga xadiidkii maxamed ibnu jacfar qisa lamay socon matni marfuucun buu ahaaye wax qisii lamay socon waa xadiidkan kale qisada watay ayaa waxa weeye dee sababtii xadiidkanaba ahayd ayay qolooyinkan kalena ay isagu mid laba mida ama riwaayadoodu ay ahayd wa fi xadiidi cabdisamed markaa cabdisamed gaar ahaantiisa cabdisamed ibn cabdilwarid xadiidkiisa gaar ahaan waxaa ku sugnayd waa riwaayadiisa mara nabiyu sala allahu alayh wasalam biimra'atin cinda qabrin waayo kuwa kaleo dhan haweeney ooyeysa oo ilmo u ooyeysa ay dhashay oo dee dhintay ayuun bay ahayde waa kan qabri agtii bay kaba ooyeysay oo qabri ayay markaa joogtay ama markii la aasay ha ku hadho intay dee raacday ama wakti kaley kusoo noqotay haba noqoto bal ziyaarada quburti waxaasi waa baab kitaabka dee ba intan aan janais ku jirna akhirkeeda inooguba imane bal ama dee markii hore un dee wax imika cusub oo kolley waa arrin cusbeyd baabay ahayde hakaba hadadha un intay dadka raacday markii hore aasayey ama mar damba ha u timaadee taasay kusoo maray inta kale lakin waa xadiidkii hore aynu soo maro bal xadiidku kaa weeye macnihiisana waan garanay afaadaha imika halkan aad tabaysaanna waa ta aan sheegay oo dee ilayka cani fa inaka lam tusab ama lam tusab bimusiibati iyo waxa weeyaan fa inaka khilwun min musiibati ama iyo waa alfaad bukhaari leeyahay ee muslim xadiidkuna waa xadiidkaa keliya bab almayitu yucadabu bibukaai ahlihi calayhi almayitu maydkii yucadabu waa la cadaabayaa bibukaai ahlihi ehelkiisa oohintooda ay u ooyaan ay u barooranayaan caleyhi korkiisa oo mayd hadduu dhinto dadkii uu ka tegey sida haweenaydiisii iyo hablihiisi iyo walaalihii adigoo dadkii qaraabadiisa ahayd ay u baroortaan isagii baaba dhibi gaadhaysaayo baroorta waa loo cadaabayaa kolley waa baab dheer laakiin axaadiisu ma badna inooguma sugan marka hore horta xadiidka koowaad baan israacin doonaa iyo duruqdiisa oo dhan bal haddana wixii ka dambeeya ayaan axaadiisa eegi doonaa haddii de aan kara weeyo aan wadi karo wuxuu yihi musanifku xadaana abubakr ibn abi shaybata wa moxamed ibn cabdillahi ibn numayrin jamiica can ibni bishrin marka qaala abu bakrin labadoodaba ina bishri bay ka wariyeen lakin abu bakr wuxuu yihi xadaana moxamed ibn bishrin alcabdiyu marka isagu dee muu taam yeelin moxamed ibn cabdillahi ibn numayr san oo kale magaciisa ee waa riwaayadii abu bakr can cubaydillahi ibni cumara qaala cubaydillahi ibni cumar ibn xabs ibn caas ibn cumar ibn khadaab kolley ninka naafic ka warinaya dee inan saa u dabdino waa nin caalim ahaa oo dadkii axaadiisa badan lahaabaan qaala xadaana naaficu can cabdillahi wa cabdillahi ibni cumar ana xafsata xafsab ayaa bakat oyday calaa cumara markii cumar nabarku ku dhacay welina aanay naftu ka bixinayd lakin dee taas ayay barooratay oyday waa xafsa bintu cumar oo dee uma almu'miniinna ahay faqaala cumar baa wuxuu yihi markii uu soo miirsaday ama taasuu maqlay dhawaaqeedii mahlan macnaa waa tamahal way ukaadiyo macnaha ujeedadu iska jooji iska da oohintaniyo ya bunayatu inantaydiyay kollay dee waa inantiisii walo ay ruux weyn markaaba ahayd ba lakin waa dee inantiisii yarani ya bunaya alam taclami miyaanad ka warhayn ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yihi ina almayita maydka waa ruuxa dhintay yucadabu waa la cadaabayaa bibukaa'i ahlihi bisababi bukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintooda caleyhi korkiisa ay usoo ooyaan xalay waa ti aan soo aragnay rasuulka ilaahay inuu ilmeeyey ama ha noqoto markii uu sacd ibnu cubaada uu dul yimi ama ha noqoto ilmihii yaraa uu awowga u ahaa markii dee loo dhiibay isagoo ilmihii yaraa xaalo aad u adag uu kuba sugan yahay laakiin waa ilmo uno taasi dhib ma laha nileetani waa wixii sawd iyo dhawaaq lahaa weeye taabaroortii iyo taas baa loo cadaabaya xadiisku waa duruqda inoo yar socon doonta in sha allahu tacaala ee kolley kalaamna waa leeyahay waan arki doonaa xadaثna mحamed بن bشhاr qal xadaثna mحamed بن jaعفr qal xadaثna شhuعbaة qal samictu qatاadaةa يuxadiث can سacيid بn المuصayب عan ibn cmra can cmra oo markaa laba taabicina xadiidka waa ku wada sugan yihin sanadka waa qataade iyo saciid laba صaxaabina waa ku wada jiraano waa ibn cmar iyo cmar can النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qal anahu qaal almayitu meydka yucadabu waa la cadaabayaa fii qabrihi qabrigiisa lagu cadaabayaa bimaa niixa calayhi bisababi bimaa niixa calayhi waa wixii loo baroortay ama baroorta loo baroortay loo ooyo ayaaba lagu cadaabayaa qabrigiisa waxadaثnahu mحamed بn الmuثنى qal xadaثna بn abi عaliyi can saعيidi can qataadaةa can saعيid bn الmusayibi can ibni cmra can cmra can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam qaal anhu qaal waa xadiidkin xadiidka inoo socon doona weeyaan horta marka xadiidkaasi dhamaadaan dee dib usoo yar wada laami doona intaynaan qaybaha kale oo iyadna axaadiis lamida una inaan bilaabin iyo dee bal اctiraadkii caaisha ee umuurahan ay bushiyeysay iyadoo ay lahayd axaadiidan sidaas looma odhan rasuulka ilaahi uma odhan xagga sanadka bal waxaan leeyahay ibn abi cali in badan baan soo aragnay lakin dee ruwaadana way ku badan tahay moxamed ibn ibrahim ibn abi cali weeye waa awowgii xalay taa waxaan soo aragnay oo sanadka kuba sugnaa abu hurayre xadiid kaba warinaya alcalaa bnu yacquub waana nin kitaabka kusoo noqnoqdon xalay baa idhi nusku uu leeyahay ujeedadu waa axaadiis nuska ah oo abu hurayre lagaba wariyo taas oo kale ah lakiin xalay waxaan idhi oo carabkay kuba dhacay calaa ibnu yacquub ibnu cabdiraxmaan weeye bal kollay taasi khada iga dhacay ahaydba oo waayo ninku waa nin nagu soo noqnoqda kitaabkana kusoo noqnoqda kutubta musalaxana kol kol dee waaba dikriguu soo gala waxa weeyaan halkaan yacquub ibnu cabdiraxmaan ka dhe awowgii baa loo tiiriyey riwaayadana xalay soo aragno calaa ibnu yacquub de waa sat waa isweydaarina calaa ibnu cabdiraxmaan ibnu yacquub taasi alxuraqi waa ta kitaabkama meelihii kalaba inoogu sugan calaa ibnu cabdiraxmaan can abi hurayrat kolna dee can abihi can abi hurayrata marka calaa ibnu cabdiraxmaan ibnu yacquub weeyo xalay marka halkaa calaa ibnu yacquub ay kuba sugnayd ba ahayd un sia tan oo kale awowgii in loo tiiriyey oo calaa ibnu cabdiraxmaan ibn yacquub marka yacquub baa ina imika ab calahan baa ina cabdiraxmaan ibn yacquuba yacquub maaha ina cabdiraxmaan saa xalay iga dhacday bal waxaa kaloo laba saciid baa xadiidka inoogu sugan oo midi waa ninkan qataada ka warinaya saciid ibnu musayib oo de waa imaamkii macruufkaa midna waa ninka qataada ka warinaya saciidkaa qataada wax ka wariyana marar kala duwan ayaan soo maray bal waxa weeyaan ba min kibaari asxaabi marka la eego xertii iyo asxaabtii qataada waa raggii xufaadooda ahaa raggii axaadiisiisa aada u dabdiyey ee xagga jaanibka mutqiniinta ku ahay ama derajada koowaad ee asxaabtiisa ayuu yahay lakiin baliyaa taam yeelayo oo dee inooma yaalo waa in ayo saciidkani markaas iyadoo intaas oo aragnay in badan waana waxaan leenahay kibaaru asxaabi abi qataada weeyaan nin hayaa ma jiraan ya jamil ibn abi caruuba ha waa saciid ibn kol haddii aad aragtaan qataada saciidka ka warinaya ee mutlaqa isagoo muhmala yimi waa saciid ibn abi caruuba weeye kale waa nin isna mawaalidin kaba mid ahaa waana nin musanifaba waa musanif waana kibaaru xufaadi qataada o saciidka hadduu muhmal kuba yimaado can qataada waa ibn abi caruuba kale waa dadkii la yidhi ikhtilaad baa markii dambena kuba yimi can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam qaal anahu qaala almayitu maydka yucadabu waa la cadaabayaa fii qabrihi qabrigiis dhexdii baa lagu cadaabi bima niix caleyhi bisababi ma niix caleyhi waa baroortii loo baroortay taa sababteed baa lagu cadaabaya وxadaثnي عaliي بن xجri الsacdiي qal xadaثna عaliي بن msiri عan الأcmaشh عan abi صاlح عan iبn cmra qal anahu qaal lamaa ducina markii la wareemay cumaru cumar ugmiya calayhi waa la miir daboolay oo dee isagoo salaadii galay un markaas takbiirtay ayaa kaa majuusiga ee abulu'lu-ah ayaa saddex bacno ama saddex goor buu dee wixii uu sitay bilaaway ama khinjarkii weliba labada af lahaa labada ayuu ku dhuftay markaasuu haddana dadkii la dhex qaaday masjidkiina waa madow waa salaad subax horteed sufuufta dambe waxba ma ogo dee dadkii uu dhowr iyo toban iyadana nabara gaadhsiiyey kollay lix iyo meelaha ama toddoba ay uga dhinteen markii dambe markii hore waa la qaado isagaaba cabdiraxmaan ibnu cof gacanta soo qabtay oo si uu salaadii dadka ugu sii wado dee markii dambe waa damar waayo xidmayaashiiyabaa go-ayba xagga hoose tii kaga dhacday markaasa la miir daboolay cumar ibn khadaab u war ee waa xaaladii intii aanay naftu ka bixin wax saasa ma sii nooleen laba saddex sho fasixa caleyhi markaasaa loo qayliyey oo waa la baroortay falama faaqa markuu soo miirsadu qaala yihi ama calimtum waa isagoo arrinkan diidaya miyaydaan ka warhayn ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yihi ina almayita ruuxa mayidka ah meydka ah la yucadabu waa la cadaabaya bibukaaءi اlxayi waa ka dee ahelkiisa kaa midee noole u ooyey taabaasi loo cadaabaya oo cadaab buu kuba mudanaya xadaثnي عalي بن xujri qaal xadaثna عalي بن musirin labaduba waa inoogu sugnaayeen sanadka intii hore عan الshaybaniyi عan abi burdata عan abihi shaybaniyi abu isxaaq الshaybani horeynu usoo aragnay waana nin sqaaru taabiciin oo sulayman ibn abi sulayman fayruz laba yidhaaho laakiin kunyadiisa abu isxaaqa nisbadna waa shaybani ayaamaha dhawaydaynu bal eeg eegeynay kollay waraaqi qaar waan qaaday haddii xataa waraaqo kale oo habaysan ay jiraan oo lay dhiibana waa dhib malaha bal kol baan yar tacliiqin doonaan soo yar celinaya waraaqa insha allah waxaan leeyahay oo dadka qaar way ka boodeene meelo ayaa waxaa jiray laba sanadoo isku xiga oo sanadka hore abu isxaaq ashaybani can cabdiraxmaan ibn lswad can اlswad uu kuba sugnaa sanadka labaadna waxaa shucba meeshii jiray shucba can abi isxaaq can اlswad markaa dee dadka qaar tiradii kumay darin abu isxaaq asabiici o waayo abu isxaaq ashaybani baa sanadkii hore ahaa waa taabici kii kale ku xigayna abu isxaaqun waana xadiis keliya un talabaad cidda laga warinayeyna halka dee cidda iyaga ka warinaysa ay isbedeshe midna can cabdiraxmaan ibn aswad can اlswad oo aabihiya ka kalena waxaa kusugnaa un can abi isxaaq waayo sabicina lama u soconi can اlswad oo cabdiraxmaan ba halkaa kaba maqnaayo bal markaa waxaan leenahay un kolley waayo dadka lama tirin ba ma dadka horta waxa weeyaan abu isxaaqa hore waa kan aan ahayne waa shaybanigan laakiin ka labaadee sanadka kusugnaa way kala weyn midna waa taabiciinta raggii ugu yaryaran midna waa taabiciintii dhexe abu isxaaq sabici baa kaba weynaa oo midna inanka ayuu ka warinaya midna aabihii buu kaba warinaya oo dee ninka sheekiisu laba sinaayo ka dambe ee bal aan laba tirin ka hore ma ahayna ka labaad wuxuu ahaa saasna waa mid dee inaynu tirina ahayd abi isxaaq asabici bal maanta waa abu isxaaq ashaybani sulayman ibn abi sulayman abu isxaaq wuxuu yihi markaa abu isxaaqaas can abi burdata can abihi qaal anahu qaal lama usiiba cumaru cumar markii la asiibay ee dee dhaawaca adag ee uu kuba dhintay uu gaadhsiiyey ninkaa majuusiga ahaa ayuu jacala suhaybun suhayb baa yimi oo wuxuu gudagalay bilaaba yaqulu inuu yidhaaho wa akhaah taas buu yidhaaho oo dee waa u ooyayey alla walaalkayo wuu lahaaba taasuu lahaa wa akhaah ayuu lahaa kollay waawdan waada waa waawdii nudbe ee dee waxaa almutafajac caleyhi marka loo dhawaaqayo geri jirtay weeye aliftan kollay dee aliftan dambena waa markii dee taas oo kale ay tahy nudbe ay tahay sawdka la jiidayo wax kaba dhashay uno liziyaati tanafus hadanna waa ha u sakti oo way banaantay in markan lagu joogsanayo hadan la gooye lala yimaadiyo in la gooya labadaba dee sa ibnu malik on matigiisii kuba sugnayd waa laba xaalo iskaba banaan ee adigu waa qaylinayo dhawaaqayo wuxuu lahaa la walaalkayow buu lahaa faqaala lahu cumaru cumar ba wuxuu ku yihi ya suhaybu suhaybow ama calimta miyaadan ogeyn oonad ka warhayn oo dee waa si wuxuu isaguna maqlay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala inuu yihi ina almayita ruuxa dhintay la yucadabu bibukaaءi اlxayi waa loo cadaabaya kan nool ee dee ehelkiisa kamida ooyinta usoo ooyo taas miyaadan ogeyn maxaad iigu ooyeysaa oyn weli duruqdii xadiiska way noo socotaa waana xadiiso wuu socon doonaayo ilaa xataa dee markaa bal ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo riwaayadooda aan gaadhno oon iyada axaadiistan bal aan kaba yar baxi gaarno markaas inaan yar joogsan doonaayo وxdثnي علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان أbو يحيى عن عبدالملك بن عمyر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى qاaل xadيiثkii maka aan weli soo haynay un طرqdii kala duna waa xadيiثkii cmar guud ahaanba kolley cabdالملك بن cmayrna waa ti aan la cabdالملك بن cmrin baan haynay kani waa iبن cmayr o kani waa taaبici kaasna waa atباع taaبicinti in abuburda ninkan kaba warinaya isaguna waa taabicuun horeynu usoo aragnay shucayb ibnu safwan hore umaynaan soo marin in kolleyna de xadiidkan iyo xadiis dhamaadka kitaabka waa dhamaadka kitaabka ku iman doona ayunbu kitaab ku leeyahay xafnu xajar wuxuu kaba cabiraa maqbuul min asaabica ujeedadu atbaacu taabiciinta ee maqbuul ma kaba cabira kolleyna mala ayaamahan aynu magacyada wadnay dad kala duwan baa u laabmay xaafid ibnu xajar bay u laabmeen taqriib waliba dadka qaarkood baa arkaya kitaabadoodii san dee waxaan filayaa inuu camr ibnu dinar inuu haban filaya ayaa waxaa lasoo qoray wuxuu dhintay lix iyo labaatankii taas waana taqriib baa laga qora waan garanaya marka kala disa la yihi taqriib baa laga qoray meel kale lagama qorin waxa weeya anun bal dadka taqriib haddaa adeegsanaysaan istiraax buu leeyahay waa kan isagaana le dee kako labaad bal marka saxaabada aan iska dhaafna labaad buu ka bilaabaya taabiciintii waaweyneyd ilaa labiyo tobnaad buu ruwaadan dee kutubta dikrigoodii inoogu yimaadee riwaayaad kale ayuu u qaybiyaa waxay ka dhigan tahay markaasna markan dabaqada uu sheego waad garanaysaa mataabici baa ma taabic taabici baa mise waa kuwii kasii dambeeyey welibana ma kuwii waaweynaaba ma kuwii dhaxa ma kuwii yaraaba intan laga soo saara bal lakin maxaa jirta xagga wafayaadka markuu sheegayo haddii uu ninku de dabaqada koobaad iyo labaad yahay kollay dadkaasi waxay dhinteen qabla almia hadduu nin mucamara jiray oo boqolkiisa weydaartay u caddeeya hadduu dabaqada saddexaad ilaa ta sideedaad waa boqolkii dabadeed intaan labadii boqol lasoo gaadhin lakin maxaa istilaaxiisu yahay ina istilaaxa uhoreeye kolba odhanayo ninkani waa min araabica waxaan u dhintay lix iyo labaatankii baa qoran macnuu boqol baa meesha jira boqol baa qarsoon weeyaan oo boqolkaad ku daraysaaye maha intaasun lix iyo labaatanka boqol iyo lix iyo labaatan min asaabic oo odhanaya tu odhanaya sideetankii buu dhintay macnuu waa boqol iyo sideetankii hijrada taas waayo wixii aan isilaaxa markaa hadduu naadir yahay isaga caddaynaya oo hadduu nin salisi boqolkii haddana uu hore dhinto u boqolkii ka horeeyo waktiga u xadidaya markaas oo kale haddii sagaalaad uu soo gaadho oo uu yidhaaho bal imanka labaatankii buu dhintay waxay ka dhigan tahay laba boqol iyo labaatankii weeye laba boqol iyo labaatanki laba boqol baa qarsoono kolkol baa markaa arrintaasi maha dee inaga caadigaa maaha waxaa arkay qolooyinkan kitaabka tamhiid la yidhaha ibnu cabdilbar dabcad kala duwan buu yesha waa dabcadii ugu horeyste boqorkan reer marog boqorkii hore uu bixiyeyna kharajkeede taxqiiqeede dad kala duwanna ajzaada loo qaybiya oo dabcadii ugu horeysa soo baxday waa noocan haysto kollay jiska hore iyo jiska labaad iyo ragga taxqiijiyey aad moodo dee kitaabkiia soo taxqiijiyeena isilaaxa xaafid oo kale iyo kol kol arrinta kaba qaldomaydoo in hadday hadalka sidii ku daayaan raqan bay u bedelayeen marka nin uu isagu ujeeday boqol iyo wax ayaa laga yaabaa inay dee tii wax ka dawan qoraan oo had iyo goor qalado badan oo xaggan ah taxdiidka wafayaadka ayaa kuba sugan khaasatan jiska horiya waayo ajzaada waa la qayb qaybiyo jiska toddobaad oo kale iyo dee nin caalimo macruufa ayaa taxqiijinaya o saasay ahayd bal waxaan leeyahay waxyaalo ishtibaaho dee imakaan arkay bo taasi imaka bal waxaan leeyahay cibaaradiisa ahayd maqbul min asaabica saabica marka waa atbaacu taabiciintii kuwii ugu waaweynaa weeye lakin maqbulnimada ayaa waxa arrintiisu ay tahay istilaaxiisu yahay haddii ninka uu maqbul kaba cabiray axaadiistiisu ay yar tahay eg axaadiistiisa yar waana xadiisyadiisi way yar tahay wax xadiiskiisa looga tago oo la yidhaaho dee looga tagaana meeshii kumay sugnaanin cid kaloo la wadaagsatay axaadiistina waa la helay maqbul baa laga cabiraya kaa naftiisa haddaana cidi ku raacin layin ulxadiid waa ku ka cabiro marka aanay mutaabaca jirin maqbul marka waxay ka dhigan tahay ninkani hadduu keligii joogo xadiiskiisu xataa xasan dee looma xukumi karo xasan looma xukumi karo de waanay jiraan ibnulmaciin iyo oo kale iyo daciifiyeyo bal abu xaatimna waxuu ka cabiray xadiiskiisa waa la qoranaya ictibaar buu gelaya lakin lama xujaysanaye waxaan leenahay muslim labada xadiis buu ku leeyahy labaduba waa shawaahidun labaduba waa duruqdan dee duruqdii xadiiska oo sugnaaday duruqdan kale dee raacaysa oo dee mutaabacaadka iyo shawaahidda axaad dad aan sidooda wax looga warin oon gaar ahaantooda xujo ahayn ayaa markay mutaabaca iyo shaahid iyo ictibaar bay usubadaan xadiiso waa nin ictibaar usubado o ictibaarti buu ukeenay waa xadiiska ama dariiqani waa shawaahidii un waayo xadiiska waa kii hore inoo socday inano inoona socda duruq kalenaba leh waa shucayb baan uga jeedaa qaala wuxu uhi abaa muusa lama usiiba cumaru cumar markii la asiibay aqbala suhaybu min manzili suhayb baa gurigiisii ka yimid ee warkii la maqlay xataa dakala calaa cumar waa gurigiina waa loo qaaday cumar markaa gurigii baa la geeyey ilaa cumar usoo galay faqaama wuu istaagay bixiyaalihi waa cindahu iyo agtiisii buu joogsaday yabkii xaal uu ooyayo faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi calaama tabki waa maxaad la ooyeysaa wey maxaad la ooyeysaa taas buu yihi calaya tabkii maanigaad ii ooyeysaa laftiga calaama de calaya oon garanee calaamana waa maadii istifaamiyada ahayd oo caladii xarfu jarka ahayd ay gashay weeye marka asalku wuxuu ahaan lahaa calaamaa buu ahaan lahaa lakin de waxa qaacidadu ay tahay maada istifaamiyadaa haddii xaraf xuruufu jar kamidi uu galo alifteedaa la gooyaa marka marka lagu joogsanayena waxaa jaa-isa in haddii la doono hadii ha usagti la raaciyo calaamah ama limah ama bimah la idhaaho marka qur-aankaba bima yarjicu lmursaluuna cama yatasa'aluuna iyo de qur-aankana waa taasoo way kusoo noqnoqotaabo waa adigu maada istifaamiyada haddii xarfu jargalo maadeed aliftay marka goynta la gooyaa maaha kitaabo un looma goynaya xataa nudqigiina waa la goynaya oo nudqigiina lama aqriyayo dee kitaabana waa la gooyaa waana taas calaama waa calaa tabki maxaad la ooyeysaa wey wa calaayi shayin tabki aclaya tabki qaala wuxuu uhi i wallahi ha waa nacamun xarfu jawaabe lakin qasam hortii unbay timaadaa i ha wallahi baan ku dhaartay adaan ku ooyaya lacalayka abti ya amiir lmuminiin adaan ku ooyaya amiir almuminiinow qaala wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay laqad calimta marka waa inuu wariyey suhaymna xadiiskan waad og tahay ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yihi man yubkaa calayhi man ruuxii yubkaa loo ooyo calayhi korkiisa yucadabu waa la cadaabaya de markaa maxaad igu ooyi ruuxaad adigoo taa og dee seed markaa de malaa waa iloobay un hadduu xadiidka isaguna maqlay waxa weeya man yubkaa calayhi yucadabu nawowine raximah llahu tacala halkan wuxuu leeyahy usuushiisana dhacday man yubkaa ujeedada waxaa taa ku xambaaraya ee mantani hadday shardiyo tahay ficilka mudaaric inuu majzuum noqday hadoo xarfu xarafkii xarfu ciliil la gooyo oo man yubka ka dambena la jasmiyo yucadab la yidhaaho imikana waxaa inoo taala aliftii baa meeshii taalaa marka wuxuu leeyahy san baa usuushii dhacdayo markaa saxiix buu noqonaya waana san ku laqbeeyo mantu shardiye mahay waa tii ismiga mawsuul oo kale bimacna ladi waa aladi yubkaa calayhi yucadabu wey waxaa kaloo banaan buu leeyahay inay mantuba shardiyo tahay ee arrintani ay ka dhalatay un jiidid xarafkii fatxadiina yubka bay noqotee jiidid la jiiday un ishba xaraka un eenay ahayn xarfu cilaba aanu ahayn oo wuxuu soo qaadanayaa bayd kaley macruufa alam yaatiika wlambau tamide alam yatika bay hayde waa nin shaacira yihi oo geel niman ka qaaday dee aan loo dhawaan jirin geeloodii qaado maka ka iibsaday ayaa lahaa alam yaatiika wlambau tami bima laa qatlabuna bani ziyaadi ilma ziyaad waa niman kamala la odhan jiray o reer cabsi ah geeloodii intuu qaadu iibsadu leya bal wixii geeloodu la kulmay ama irmaankoodii yad marka alam yatika bu ihi asalku muxuu aha alam yatika marka waa ishbaac weeye wax kala maaha maaha xarafku waa ficilka waa majzuum taasoo kalena waa lagu xambaaraya man yubka caleyhi yucadab ama man yubka caleyhi yucadabu qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya cabdilmalik ibnu cumayr eeg qaaladan faacilkeedu waa cabdilmalik saasaa sharaxay igu sugan tahay banawoy fadakartu dalika arrinkan xadiiskan dee uu abu burda can abihi iga soo naqliyey ayaan u sheegay limusa bni dalxata waa nin isaguna caalim ahaa taabiciintii dhexe kaba mid ama maye waaweynaa laba yidhaha waktigii rasuulku u dhashay o waa ina dalxatu bni cubaydillahi weeye muuse bni dalxaan u sheegay arrinkaa faqaala wuxuu yihi kanat caaishatu taqul caaisha sidaa may qabin caaisha waxay ahayd ma tidhaaha inama kana ulaaika alyahuuda kuwa la cadaabaya haddii loo daroorta maha muslimiinte waa yahuud bal iyada hadaladeeda way inoo dambeeyaan weli xadiiskii baa ii socdaa cumar وxdثnي cمر الناقd qال xdثna عفان بن مسلم qال xdثna حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنa cمر بن الخطاب cمر بن الخطاب لma ducina markii la wareemay ayay cawlt عalayhi xفصة xفصة ayaa barooratay cawlad mna waa saaxat weeye waxaana شharxay igu sugan nawwi baana نqligiisa ay tahay أهل لqa محaqiqiintoodii isagoo kala soo naqlinaya in luqada la yidhaha cawala عalayhi iyo acwala labadaba ujeedadu ficilkii waa ruba midna in dee hmزe u rubaaci ku yahay midna tdciif cawala عalayhi iyo acwala waa baroortii iyo qayladii un albuka bisog barhkood baa yihi acwala un baa la odhanaya cawala ma jirta luqade wuxuu leeyahay taas xadiidkan baaba ridin kuwaasu ah waa xadiidkan أهل لqana ay de inoo soo naqlinayaan cawlat عalayhi xفصaة faqaala wuxuu hi ya xفصaة xفصaay ama samicti miyaanad maqlin rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaqulu xaalu ku qawlayo almucawalu calayhi ruuxa loo qayliyo loo baroorto yucadabu waa la cadaabaya wacawala calayhi suhaybu suhayb ibnu sinaana waaba isna baroortay waa qayliyey oo waa ooyey isagoo dhawaaqaya faqaala cumaru cumar baa wuxu uhi yaa suhaybu suhaybow ama calimta miyaanad ka warhayn ana almucawala calayhi yucadab de weli waa nool yahay de haddayunaysan ugu diidi waayo markuu dhintana way sii wadi lahaayeenun ka loo qaylinayo ama loo baroorinayo waa la cadaabaya inuu rasuulku yihi taa miyaanad ogeyn xadaثna daud بn rushaydin bal markaa in yar aan xadiidkan waxa inoo soo daba xadiis ibn cumar iyo kolley halkan ishkaal yar xadiidkan jira oy caayasha ishkaalsatay yar muujinaye bal markaan xadiidkan ibn cumar iyo ibn cabaas iyo gaadhno waayo kan cumarna waa inoogu jiraaye ayaan dib bal wixii culimadu ay yidhaaheen iyo caaisha istishkaalkeedii iyo bal ictiraadkeedii iyo bal jawaabtii iyo waxyaalahaas markaasaan syar eegi doonaa iyo bal ciday kuba xambaareen kuwan la cadaabiya cidda uu yahay ama aqwaashii meesha timi wax kaba mida kollay ma dhamayn karneen xadaثna daud بن rushaydin qala xadaثna ismaaعiil بn curayata qala xadaثna ayub an cabdالlahi bn abi mulaykata qaala oo ayub اsaktiyaani ba wuxuu yihi cabdالlahi bn abi mulayku ka warinaya xadiidka kale cabdالlahi بn abi mulaykana waa nin caalim oo sodomeeye صaxaabadii u la kulmay laba idhaaho waa quraysh waa reer bani tayma abubakr iyo reerkoodii horaynu usoo aragnayoo abi mulaykahani waa mar dambe u nasabkiisa yimaadaaye waa cabdالlahi بn cubaydالlahi ibn abi mulayka waa la yihi kale waj labaad u xaafid soo naqliyaana waa jiraa taqriibka uu kusoo naqliyo oo laba idhah cubaydulah cabdالlahi بn cubaydالlahi ibn cabdالlahi ibn abi mulayko abi mulayko marka aabihiiba awow u noqonayo isaga ninkaasna zuhayr baa la yidhah zuhayrkaasna waa ina cabdillahi ibn judcaan ninkii deeqsiga macruufka reer taym qaala wuxuu yihi markaa ibnu abi mulayka waana nin caalimo reer makaa kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya ilaa jambi ibni cumara ina cumar dhinaciisii ayaa fadhiyey walxaal naxnu anagu nantadiru aanu sugayno janaazata umi abana binti abana binti cuhmaana ama abanin binti cusmaana haddii aan iska tasriifino waana sida i taala oo wuxuu leeyahay ibnu cumar baan la fadhiyey waa wakti damben oo beryo dambe waxaananu sugaynay haweeney la yidhaaho umu abaan oo cusmaan ibnu cafaan inantiisa ahayd oo dhimatay ayaa meydkeedii oo lasoo saarayaanu sugaynay janaazadeedii waa taasi way sugayeen weli lama soo saarin wa cindahu ibnu cumar agtiisana waxaa ku sugnaa cmr بن cثmaan waaba waaligiina cmr بن cثmaan iبn cafan weeye ayaana markaa iبn cmarna kasoo horjeeday oo meel la fadhiyey waxaana la sugayaa meydkii baa la sugaya ama janaasada inay soo baxdo waxaanuna uu leeyah wuxuu xadiidku daliilu yahay banaanida dee juluus iyo اجtimaac loo kulmo la isugu yimaado loo fadhiyo intidaar اjanaazati iyo istixbaabkeed ama sugitaankeed bal taas baa inooguba sugan weyn fajaءa iبn cabas iبn cabas oo isaguna janaazadan kasoo qeyb galay baa yimi yaqulu xaalu hagayo qaa'idun waa indhabeelay markaa iبn cabas oo intii u indhalaa dee wakti dambe kolley tobankii sanood dambe cumrigiisa waa indhala-a markaa gacantaa la hayay ama waa la hagayeyba markaa uu yimi fa uraahu waxaan u malaynayaa waxale iبn abi mulayka leh cabdالlahi iبn abi mulayka waxaan u malaynayaa kii dee qaa u malaynayaa qaa'idkiisii akbarahu inuu u waramay bimakan ibn cumar de isaga ibn cumar ma arkahayne ibn cumar inuu meesha fadhiyo iyo halka uu fadhiyo inuu u sheegay ayaan filayaa buri oon u malaynaya fajaءa uu yimi ibn cabas baa xaggan dee iyadoo qaa'idkiina uu wado xataa jalasa ilaa jambi ilaa uu fadhiistay aniga dhinacaygii uu fadhiistay oo dee isaga ibn cumar buu dhinaciisa fadhiyey meel halkaa uga banaana ibn cumar dhinaciisa ma fadhi jirin markaa dhinacaysii dhinacaygii ayuu fadhiistay buu yihi fakuntu baynahumaa labadoodaan udhexeeyo labada dhinac waxa iga xigay ibnu cumar iyo ibnu cabaas adna waan udhexeeyey nawi baa wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala ba ah fadhigan uu fadhiistay ibnu abi mulayka ibnu cumar iyo ibnu cabaas dhexdooda iyagoo dee huma afdalu bisuxba walcilmi walfadli wasalaaxi wanasabi wasid xagga marka la eego suxba iyo cilmi iyo fadli iyo salaxa bal nasab waaba isla qurayshuunbe in iyagoo ugaba mudan adabtuna ay tahay ruuxa mafduulkii buu leeyahay waa suu ka cabirayana wy adabtuna waxa weeye ruuxa laga mudan yahay ama mafduulkii labadan dee faadil labada faadil dhexdooda inaan ufadhiisana laisku daayo iyagu iskuba xigaan isaguna uu bal matalan aanu dhexdooda haddaan cudurdaar jirin haddaba wuxuu leeyahy fadhigiisaasi wuxuu ku xambaaranya cudurdaar buu kuba xambaarnaa mawdicii baaba ahaa halkaa halka u fiican uu fadhiisan karo arrin kalena dee meesha uga horreeye waa tii nahyina kuba yimi kitaabka inooguba iman doona in ruux meeshiisii lagaba kiciyo markaa la fadhiisana nahyi baa kuba yimo aduuba xaasil ibnu cumar iyo ibnu cabaas buu udhexeeyey faida sawtun wuxuu baaba nagu soo keliyay daadu waa tii fujaayiyada ahayd sawtun dhawaaq min addaari oo guriga dhexdiisun baa baroor iyo dhawaaq laga maqlay waa dhawaaq oohineed ama baroor faqaala ibnu cumar ina cumar baa wuxuu yihi kaanahu siu yacridu u sarbeebayaba calaa camrin an yaquuma inuu kaco macnaha si toosa uma odhan walow bukhaari ay dhacday inuu ku yidhi maxaad u nahyin weyday macnaha isagoo dee ay tahay bal isagii ku xambaaraya una dee bal matalan sarbeebaya inuu kaco fayanhaam u diido ayaa muxuu yihi samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaqul xadiidka isaguna uu maqlay walow dee riwaayaadka qaarkood aabihiina uu kaba wariyo rasuulkii ilaahay oo labaan maqlay ina almayita maydka la yucadabu bibukaa'i ahlih ehelkiisa oointood baa loo cadaabaya macnaa wuxuu leeyahy haddaba dee kaco waa ko iskaagiye bal u diid qaala ibnu abi mulayka wuxuu yihi faarsalaha waa jumladan waa sii daayey cabdullahi wa cabdullahi ibni cumar mursalatan xaalay tahay iyadoo mursala aho macnaa waxa weeyaan halkan eeg ina almayita layucadabu bibukaa'i ahlihi muu qaydin oo kumuu qaydin oohinta qayb kaba mida ama qaar kaba mida sida xadiidka cumar riwaayaadkiisa qaarkood ee inoo dambeeya ay kuba yimaadeen kumuu qaydin waxyaalaha dadka le ruuxii ku dardaarmayo waxyaalo ee waa kanoo waa idlaaqo waa jumlo mudlaqa oohin kastaba in loo cadaabayo markaa idlaaqeedu uu shamlinayo in almayita layucadabu bibukaa'i ahlihi faarsalaha cabdullahi mursalatan ibnu cabaasna waa fadhiya faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas ba wuxuu yihi waa joogaa isnayna waa kan kuna maca amiir lmu'miniina cumara bn اlkhadaabi waxaanu maciisa ahayn mu'miniinta amiirkood cumar ibn اlkhadaab baan la socday waa makay ka laabmeen madiinana way kusii jeedeen xataa idaa kuna markaanu ku sugnaanay bilbaydaai waa meel mafaaza ama lama degaan oo saxraa kolley makiya madiina udhaxaysa xagga madiina uba dhow oo dee xajna sidaan ugu tegi doono de waa dalxulayfa korkeedaba ama xaggan dee sharaf albayd waa meel dee magacaada hiba agteeday kuba sugnayd be bal markaa in idaa huwa birajulin wuxuu baabu arkay cumar nin naazilin fi shajarati nin unbu arkay waa dariiqoodii madiinana waa lagu sii jeedaa geed weyn harsanayo oo hoos degan ayuu arkay faqaala lii wuxuu igu yihi cumar baa ku odhanaya ibnu cabaas idhab tag oo faclam lii iisoo ogow man daka rajulu ninkaasi ninku yahay ninkaa halkaa fadhiya cidda uu yahay bal iisoo garo iisoo ogow fadahabtu waan tegay faida huwa suhaybu ninku waaba suhayb suhaybna aad bay isuguma dhadhawaayeen maalintii rasuulki dee cumar dacmadu ku dhacday dee waa kii cid buu magacaabay uu yihi rasuulki ilaahay baa wafaaday isagoo ka raaliya si ay iyagu dhexdooda isaga soo doortaan asxaaba shura oo xataa saciid ibnu zaydna uu noolaa axad alcashara ee uu ka saari waayo isaga isku reer bay ahaayeen oo taasi ugaba saaray isagana intii dee imaamka la magacaabayey isagu sii magacaabay suhayb inuu dadka sii tukiyo oo isagaa tukinayey intaasoo imaamkii dadka ahaa intii dee ay habeenadii ama saddexdii habeenay arrimuhu ku dhammaanayeen ilaa dee la doortay cusmaan oo baycadii ay dhacday suhaybba waana dee markii hore taladii cumarba ama wasiyadiisii nin saasuu ahaa farajactu ilayhi cumar baan dib ugu soo noqdo faqultu waxaan idhi inaka amartanii waxaad i amartay an aclama laka man daka ninkaasi kuyay inan kuu soo ogaado wainahu suhaybu ninku waa suhayb qaala wuxuu yihi markaa cumar murhu amar falyaxlaaq bina na soo gaadho oo waxaad tidaahaa soo kac oo annaga na soo gaadh taa ku dheh faqultu waxaa idhi ina macahu ahlahu reerkii baa la socda waayo sida riwaayada inooga dambaysa rakbi dee ma yahayn ruux keliya dad buu arkay markaa rakbi ahaayo waa jamaacad dee wax fuushan halkaas adigu geedkay fadhiyado dadkii kalea la joogay qoyskii ehelkiisii baa la socdaa qaala wuxu uhi wain kaana macahu ahlu ehelkiisu ha laba socdeen be waxaad tidhaha na soo gaadh warubama qaala ayub riwaayada murhu falyalxaq bina halkan wain kaana macahu ahlu bedelkeeda amar xataa taasiaba jirtee hayna soo gaadho falama qadim dee uu tegey rasul amiir lmu'miniin baa ku yeedhaya kaalay buu yihi isaguna uu soo gaadho ilaa maka ay wada madiine la gelaya uu la socday falama qadimnaa markii aan nimi madiina lam yalbas waa xajkii ugu dambeeyey cumar sooba xajo lam yalbas ma nagaanin cumar umiru lmu'miniina an usiiba min an usiiba ujeedadu waa markii la tegey ayaama la joogayba waxa ku dhacay dacmadii iyo war nabarkii baa gaadhay fajaءa suhaybun suhayb baa yimi yaqulu xaalu ku qawlayo wa akaah wa صaaxibaah faqaala cumaru alam taclam yaad ogeyn aw alama tasmac kole aw lam tasmac oo halkaa lam taclam kolley hamsadiisa fahamkoonta dambe way qadaranto ama se waxay alam tasmac miyaadan maqal qaala ayuba aw qaala awalam taclam awalam tasmac in dee awda lasaa la reebo oo aw aan tooro ka dhigna iyo inan awa aan ta dambe oo dee labadii waa isla mida awalam taclam miyaanad ka warhayn ama se awalam tasmac miyaanad maqlin أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل إن المyت layعdب ببعض بkاء أهلh عalيh halkan taa hore waa iyadoo مطلqay ahayd ee halkan qeyd baa riوaaيada cmar laba socda iبن cabاs maydka in loo cadaabayo ooyinta ehelkiisu ooyayaan qeyb kaba mida ama barhkeed loo cadaabayo qaala wuxuu yihi iبن abi mulayka tale فأmا cabdاللahi cabdاللahi بن cmر فaarslha murslaة iyada waa iطlaaqay جumladii oo waxba kumuu qaydin waxyaalaha lagu qayday be sa bacdiga oo kale ama cmaru faqaala wuxu uhi bibacdi ama cabdillaahi riwaayadiisa waxay ahayd bibukaayi ahlihi ayun baabay tana bibacdi bukaayi ahlihi faqumtu waxaa odhanaya ibn abi mulayka waan kacayo fadakaltu calىa caaishata caaisha isagu dee ina markuu labadoodiisan kaba maqlay ayaan caaisha ugalayo faxadatuha waxaan ugu warramay bima qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yihi faqaalat waxay tiri caaisha laa wallahi way dhaaranaysaa weliba waa si danigeedu ahan ilah baan ku dhaartay maya ilah baan ku dhaartay ma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay mu odhan qadu weligiiba weya asal ahaan in اlmayita yucadabu bibukaayi ahlihi maydka in loo cadaabayo maydka in loo cadaabayo bibukaayi axadin axad ama shaksi oohintii in loo cadaabayo mu odhan walakinahu qaala wuxuu yihi rasuulku ina alkafira gaalka yaziiduhu llahu ilaahay waa ziyaadinayaayo bibukaayi ahlihi ehelkiisa oohintooda cadaaban isaga gaalka dee wazinahum cadaab faqacda oo cadaab baa ilaahay ugu sii biirinayaa oohintaa ehelkiisa ay u ooyaan ka gaalkaa wey wain allaha ilaahay lahuwa adxaka abka ujeedada ooyintan iyo cabrada ruuxi ikhtiyaar uma laha ilaah baa ruuxa wax ka qosliya ilaah baa dee in waxa weeyaan ruuxa ilmada kaba keena marka waxyaalaha caynkaasi afcaashaha ruuxa looma qabanayo marka maxay xujaysateen walaa taziru waziratun wizra ukra ilaahay baa yihi naf iyadu waazire ah ma qaadayso naf kale dembigeed ma qaadayso qaala ayuba ayub ba wuxuu yihi qaala bnu abi mulayka xadathani lqasim bn mxamed waqasim bn mxamed ibn abi bakrin sidiq ayaa ii waramo qaala yihi lama balaga caaishata caaisha markii uu gaadhay qowl cumara cumar qowlkiisa iyo ibnu cumara labadan isdhalay qowlkoodu ayay qaalat waxay tidhi inakum idinku latuxadithuuni waxaa iiga warramaysaan can gayri kaadibayni laba iyagu ah kuwa beenaalayaalo kuwa aan ahayn oo kuwa beenaalayaalo gayrkood waa dad aan been lagu aqoon baa iiga warramaysaan walaa mukadabayni kuwa been loo nisbeeyo o la yidhaha been bay sheegeen dad aan ahaynna waa iiga warramaysaan lakin oo iya ujeedadu been bay sheegin bay leedahay lakin waa khada ka dhacayo walakin asamca yukdi lakin maqalka ayaa dee gafo oo kolkol baa si aad wax loo yidhi aanad u qaban oo waa khada xaggaa kaba dhacayn ba way noqonaysaa weliba xadiidkan ama arrintan qisadan ba inoo socota xadaثna mحamed بن raafic cabd بn xumaydi qala بn raafici xadaثna cabdالrazaq qala akhbarana بn jurayji qala akhbarani cabdالlahi بn abi mulaykata qaala twufiyat waxaa dhimatay ibnatun inan licusmaan bni cafana wa umu aban bimakata qaala wuxu uhi faji'naa linashada waan nimi si aan aaskii uga qayb gallo qaala wuxuu uhi faxadaraha bnu cumar qaaladan waxa le ibnu abi mulayke ibnu cumar iyo wabnu cabaasin baa yimi qaala ibnu mula ibnu abi mulayka yihi wa inii anigu lajaalisun baynahumaa dhexdoodaan fadhiyey qaala jalastii ilaa xadima dee sidii dhexdooda ku fadhiisayna waa tan oo midkood baana horta la fadhiistay oo waa jalastu waan fadhiistay ilaa axadihima waa mufdiin ilaa axadihima anigu midkood la fadhiisanayo waa ibnu cumar oo soo horreeyey uma jaala akharu kii kalena uu yimi o fajalasa ilaa jambi dhinacaygiibuu fadhiistay faqaala cabdullahi ibnu cumar ay wuxuu ku yihi licamr ibni cusmaan wa huwa muwaajihu walxal huwa muwaajihu isagoo kasoo horjeeda alaa tanha can ilbukaai waroohinta miyaa dadkan u diidayn qoyskaaga ah faina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala wuxuu yihi ina almayita maydka layucadabu waa la cadaabaya bibukaayi ahlihi calayhi oohinta ehelkiisa ay cooyaan taas sababteed baa lagu cadaabayaaye maad oohintan aad aad ka mancida dumarka u diida faqaala bnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu meesha fadhiyey qad kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaaha bacda dalika muu odhanin dee waa oohin dhammaanteede waa oohinta qayb kaba mida isaga riwaayadiisu aydoo uma xadatha ibnu cumar ibnu cabaas uu qisadii u dhameeyo kuma waramo faqaala wuxuu yihi sadartu maca cumara waan soo fulay waan laabmay weeye oo way soo fuleen way soo noqdeen maca cumara min makata maka ayaan ka soo noqonay waa xajkii ugu dambeeyey cumar xataa idaa kunaa markaan aanay bilbaydaa meeshaa bayda oo madiine kuba dhow aanu ku sugannahay idaa huwa birakbin dee markii horena nin buu yidhi dad kalea la joogay ehelkiisay ahayn ti baa rakbi lagaba cabiray waaba rakbi taxda dilli shajaratin geed weyn oo samuro ah hoostiisa kuba sugan faqaala wuxu uhi idhab tag oo fandur eeg man haaulaai rakbu dadkaasi cidda ay yihiin fanadartu waan soo eegooy faida huwa suhaybu wuxuu baan arkay suhayb iyo qoyskiisii qaala wuxu uhi faakbartu waan u warramay faqaala wuxu uhi udcu lii udcuhu lii iigu yeedh qaala farajactu ilaa suhaybin faqultu irtaxil guur weeyaan waa taan la kacayo dee waa la guurayeyna oo falxaq amiir lmuminiin amiir lmuminiin soo gaadho soo haleen falama nusiba cumaru cumar markii la asiibay waktiyadii ay noqdeen dabadeedun dakala suhaybun baa soo galay yabki yaqulu waa akhaah waa saaxibaah faqaala cumaru ya suhaybu atabki calaya maanad ii oyeysaa walxal qad qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina almayita yucadabu bibacdi watan waa kii lahaa qad kaana cumar yaqulu bacda dalika bibacdi bukaai ahlihi calayh faqala ibnu cabaasin ibna cabaas baa wuxuu yihi falama maata cumaru cumar markuu dhintay ayaan dakartu dalika caishata hadalkaa iyo arrinkaa iyo xadiidkan baan caaisha u sheegay eeg ibnu abi mulayka markan dambay hayde faqaalat waxay tidhi yarxamu llahu cumara ilaahay cumar haw naxariisto waa dee tawdico isagii waxay ku tirinaysaa si wax kaba kaba dhacay haddaba waanay usii cudur daaraysaa hadalkiina waxay uga dhigaysaaba dee tamhiid iyo hordhac iyo waana arrin fiican oo si cafa llahu canka lima adinta lahum oo kale yarxam llahu cumara laa wallahi ma xadaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ilaah baan ku dhaartee rasuulka ilaahay kuma waramin oo mu odhan in allaha yucadibu lmu'mina bibukaai axad bal arrinkan ay caaisha leedahay way dhaaranaysaa waxay ku dhaaratay waa damigeedii qaalibka iyado iyadoo u aragtay aayaddan qur'aanka xadiidku inuu ka hor imanayo rasuulkii ilaahay aanu markaa odhan iyagana qalab ka dhacay oo si uu yidhi si ka duwan ay u qabteenun ayay damigii u qaalibka noqday ayay kuba dhaaratay iyadoo yanigono marka wuxuu leeyahayna madhabka shaaficina waa saas buu leeyaho haddii ruuxu uu waxaan damigiisu qaalib uu yaho waxbuu aad u malaynaya si adag u malaynaya inuu ku dhaarto waa leeyaho mihaal buu soo qaadanaya ama suuro ama masalo oo ah hadduu ruux baa wuxuu arkayba aabihii khadkii oo u garanaya waa fartiisii waana fartiisii uu yaqaanay oo ay ku qoran tahay hebel hebel daynkaasaan ku leeyahay laakiin wax kalo shahaado kale iyo wax kale ma jiraan waraaqdii baa ku qoran waana khadkiisii cid kale waxay qortay maaha waxaana ku qoran dee daynkaasaan hebel hebel ku leeyahay bal haddii dee dacwo ay noqoto oo kale haddii uu damigiisii ay u qaalib noqoto inuu khadkiisii yahay hadkiisii yahay taasoo kale xarifkii waa yeelanaya ayay leeyihin waa dani qaaliba lakin arrintani imaka hubaal may ahayn caaisho oo waxaa laga yaabaana imaka maha xadiid ay aragtay imaka aayad qur'aana un bay xujaysanaysaa xadiid ay rasuulka ilaahay ka maqashay oo xadiidkan ka hor imanaya oo laftigiisu taasoo bal masalan ay halkan imaka ku radiyeysay muu jirin waa cumuumkan qur'aankun bay ku radiyeyso marka iyada oo aragtay inay dee qalad iya kaba dhacay tahay bal waxaasna waanay umuuru way inoo yar dambeeyaan weli faqaalat yarxam llah cumar la wallahi ma xadaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam in allaha yucadib lmumina bukaai axad walakin qaala wuxuu yihi in allaha yaziid lkafira cadaaba bibukaai ahli calayh de waa laba waaqacanay kala noqon karaan gaalka ilaahay cadaab buu ziyaadinaya ehelkiisan ooyo sababtood ee taba waa cadaab ruuxii loo cadaabay waxaanu lahayn loo cadaabay bay noqon ebe qaala waqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi xasbukum lqur'aanu qur'aankaa idinku filan wla taziru wazirat wisra ukra qala waqala bnu cabasna cinda dalika markii hore si waxay caaisha wa in allaha lahuwa adxaka waabka iyadoo ay ahayd baa riwaayadii hore inooguba sugnayd ibnu abi mulayka halkana ibnu cabaas waa mala isagoo taasii xoogeynaya yihi wallahu adxaka waabka ilaahay dee isagaa wax ka qasriye ina huwa adxaka waabka isagaana wax ka ohiyo ujeedadu qasalkan iyo cibrad cabradan ama ilmadii ruux ka timi iyo waxyaalahaas waa afcaalo dee ilaahay ruuxii kaba keenayo ruuxii looga qabanayn walow dee suurooyinka qaarkood bal masalan daxigi hadduu daxig sakriye noqdo iyo waxyaalo ruuxii loo qabanayo qaala bnu abi mulaykata wuxuu yihi fa wallahi baan ku dhaartee maa qaala bnu cumara ibnu cumar mu odhan bi shayin shay oo ujeedadu markii uu saa ibnu cabaas yidhi uu iska aamusay ama isagoon u arkaya maxalkan maxal mujaadale iyo miro inaanu ahayn ama isagoo arkayba dee bal inay umuurahani taawiil aqbalayaan calaa kuli xaalin umuu jawaabin ee wuxuu ugu celiyey may jirin bal dariiqana ka hadhay kaas وxdثna cبدالرحمن بن بشر qال xdثna سفyان qال cمر وإن ديناr عن بن أبي مuلaykةa kuna في جناaزة أم أbاn بنت cثماaنa وsاq الxadيiث xadiiثkii bu kaxeeyey aynu soo maray وalam yaنuصa lakin isagu muu cadayn halkan رفع الxadيiث xadيiثka koryeelkiisa can cمر cمar xaggiisa laga kor yeelo can النبي صلى الله عليه وسلم كamا نصw si ay u cadeeyeenba أyub وبن jurayجi أyub iyo iبن jurayج xadiiثhma ayub iyo iبn jurayج xadiidkoodana atamu ka taamsan min xadiiثi camrin xadiidka camr maxay tahay imaka intani xadiidkan imaka aynu kala soo baxnay bal riwaaye iبn jurayجna waynu soo aragnay mid ka horeysay oo ayubana waynu soo aragnay labadoodana bal maala ayub iyo dee iبn jurayجna ayubna iبn abi mulayku kaba warinayey iبn jurayجna iبn abi mulayka iyadoo taamana waynu soo aragnay maxaa kaloo halkan keenay camr بnu dinaaro isna iبnu abi mulayka ka warinaya sida ayub iyo iبnu jurayج ba ugaba wariyeen laakiin wuxuu leeyahay labadaa hore xadiiskooda ka taabsankiisa arrin kalena wuu inoo sheegayaayo iyaga xadiiskooda waxaa ku sugnaa cumar inuu yihi faina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala ina اlmayita layucadabu bibukaaءi ahlihi عalayhi ama bibacdi bukaaءi ahlihi عalayhi laakiin kan camr rafci kumuu sugnayn oo waxa uma kuma sugnaa lafdigiisu ahaa mahyaa suhaybu faina almayita yucadabu bibukaaءi ahlihi calayhi intaas oo macnaa rasuulka ilaahay baa yidhi iyada laftigiisa kumay sugnayn ee waxay war iska joogso iska daa oohinta waayo maydka waa loo cadaabaa ehelkiisan u ooye iyadoon xadiidkii dee aan u odhan rasuulka ilaahay baa yidhi intan buu sheegayaayo laftigiisa naskaasi ama rafcin la cadeeyaa kay camar kumay sugnayn kuwa kale kuma sugnaayeen وxdثnا xرmلة بن يحيى قال xdثnا عبد الله بن وهب قال xdثnي cمر بن محمد وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر horaynu soo aragnay أن sالما xdثه عن عبد الله بن عمر أن رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay qاaل إن المyت maydka يعdب waa la cadaabaya ببكاء الحي بsaبب بكاء الحي ayaa loo cadaabaya weli أحاadiثii baabkii in yar baa kaba hadhay axaadiisna waa isla mide lakin waxaa soo kordhi doona insha allahu taala xadiidkeena xadiid mugirat bnu shucba ayuun baaba inoogu soo kordhi doone umuurahan kale waa xadiidkii cabdillahi bni cumar iyo xadiidka cumar iyo bal hadal cayshoo dambana way noo soo socdaan insha allahu tacaala bal malaha waxaa baran waqti dambena waan joognaa halkana casharka ku dayn dad talkhiiskeeda intan baabka yar dhamayno si waayo hadalla caysho iyo meeshan jawaabtan gelaya ayaa soo socda sian hadalada caysho bal umuurahan jawaabaheedii oo aadmoodo inay jawaabaad kala duwan ahaayeen meelaha qaarkoodna si waxay kol wax sugaysa aada moodo iyo istidlaalaadkeediiyo bal umuurahaas aynu mar u yar khulaasayno aan eegnana markaa dambe axaadiistan ay kuba timi in meydka loo cadaabayo oohintaas ma idlaaqeeda mise dee waa taa aayadda qur-aankiiba walaa taziru waasiratu wasra ukra kuba sugane quyuud bay leedahay oo waa dadka qaarkood oo wax iyaga loo nisbaynayo dee oohintanba ay noqoto bal umuuraha insha allahu tacaala markaan weliba axaadiista israacino ayaa baabkuna inoo dhamaado ayaan isla wadeegi doonaaye waayo markii hore waxaan islaa waxoogaa ku yar joogsade laakiin haddana waktigii waa yar dambeeye wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma